kadib munaasabada ballaaran oo ka dhacday deegaanka kunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa maxkamadda maamulka islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha hoose ee diye u kala wareejisay beelaha habargidir iyo tune ee degaha gobolka shabeellaha hoose kadib markii nin ka soo jeeda beesha habargidir oo fala dil ah u geystay qof oo u dhashay beesha tuni waxaana madashay ka dhacaysay munaasabadda diyawareejinta ka hadlay suldaanka beesha habargidir ee wilaayada shabeellaha hoose suldaan cabdulaahi maxamed abtidoon kaas oo lacagta diyada ah ku wareejiyey suldaanka guud ee beesha tuni galabta ayaa waxaan joognaa meeshii ugu dambeyday bixinteedii waana ay baxday waana wareejinay si sharaf leh oo walaalnimo leh waxaan ugu mahad celinaynaa bacdalah beesha tuniyeed sida qiimaha badan oo idiyadaas bixinteedii nooga garab siisay iyo hadday tahay cafin wixii ay cafiyeen baa uga mahad celinaynaa intaa kadib waxaan ugu baaqahayaa dadka muslimiinta ah ee xaquuqdu ay kala geli doonto ama ay haddaba ku kala jirto inay kitaabka ilaahay usoo xukun tagaan wax ku kala qaataan sidoo kale waxaa isna munaasabadda diyawareejinta ka hadlay oo lacagta diyada ah guddoomay suldaanka beesha tunne suldaan maxamed cabduqaadir isagoona sharaxaad ka bixinaya qaabka loo qaaday lacagta diyada ah afartii shantii kun waxaan ku ballannay in saddex qaybeed loo bixiyo laba sano gudahoodna lagu bixiyo saddex meelood min sideed biloodaa lagu heshiiyey sideed bilood isla markaas fadhigaas waxaa lagu bixiyey lacag toban kun ah soddon iyo shan kun aa soo hartay soddon iyo shantii kun waxaa lagu heshiiyey laba sano in lagu bixiyo saddex reetana loo kala bixiyo min sideed bilood sideed bilood ugu horreysay waxaa la bixiyey laba iyo toban kun sideeddii biloodoo ku xigtay waxaa la bixiyey labaiyo toban kun sideeddii bilood u dambeysay waxaa la bixiyey koob iyo toban kun lacagtii oo dhanna hadda waa ka wada qaadannay walaalihin wax aan ku leenahay ma leh ma ahan markii ugu horreysay ee maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay lacaga diya ah u kala wareejiyaan qabaa'ilada muslimiinta ah ee degaha wilaayaadka islaamiga ah balse waxaa wilaayaadka islaamiga ah ay martigeliyeen munaasabada caynkan oo kale ah kuwaas oo ay diyo ku kala qaateen beelaha muslimiinta ah